maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay in ka badan laba boqol oo ruux ayaa shuhaada yaa dhaawacyo ku noqday duqiimo ka dhacay marinka godoonsina ghaza saacadii lasoo dhaafaya maanta wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca ghaza ayaa waxay bayaan ay soo saartay ku shaacisay in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay maanta duqiimo kala duwan oo xagga cirka ay ku beegsadeen guryo aad u tiro badan iyo dabaqyo la deganiya oo ku yaala magaalooyin kala duwan oo ka tirsan marinka godoonsana ghaza waxayna wasaaraddu ka dhawaajisay in duqiimahaas ay shuhaada yaa dhaawacyo ku noqdeen tobanaan ruux oo shacab ah waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay ku kaceen xasuuqyo kala duwan oo ay ku shahiideen afartan ruux oo shacab riid ah kana kooban dumar carruur iyo waayeelo aan waxba galabsan halkii ay dhaawacyo kala cayna soo gaadheen boqol sagaashan iyo saddex ruux oo kale dhanka kale isbitaalada marinka khaza ayaa waxay wajahayaan daawayari aad u bahsan iyadoo sidoo kale ay kordhayaan dadka bukaanadiiya dhaawacyada la keenaya halkaasi dhulgariir xoogan ayaa saaka ku dhuftay dalka ethoobiya ee dhaca bariga qaaradda afrika bariga magaalada caasimaddu waa dalka ethoobiya ayaa waxay wararka ka imaanayo sheegayaan in halkaas uu ku dhuftay dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay shan dhibic shan darajo subaxii hore maanta oo sabti ah sida laga soo xiganaya xarunta cilmi baarista jarmalka ee g f z xarunta ayaa waxay sidoo kale xustay in dhulgariirkan uu ogada saree dhulka ka fog yahay toban kilomiter dhulgariirkan ayaa imaanaya iyadoo silsilada dhulgariira ay ka dhaceen waddanka ethoobiya maalmihii tegay wararka ayaana waxay tilmaamayaan in labaatan kun oo ruux ay ka barakaceen gobollada canfarta iyo oramada dalka ethoobiya ayaa waxaa baryahan dambe wallah ku saladay dhulgariiro iyadoon isbuucyo gudaheeda ay ka dhaceen dhulgariiro xoogan kuwaasoo qalqal iyo naxdin ku abuuray xabashida cadaysatay la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta dowladda shiicada ee iiraan ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay gantaalla casri ah xukuumadda tahran ayaa waxay warar ku sheegaya inay soo bandhigtay gantaalla casri ah kaasoo ah mid ka dheereeya islamarkaana dhulka hoostiisa in muddaha ku soconayay lagu ka gaara bartilmaameedkiisa weliba isagoo qarxin sida laga soo xiganayo warbaynada ka soo baxa gudaha dalkaasi gantaalkan ayaana waxay soo bandhigeen ciidamada dowladda shiicada ee iiraan xilli ay dhowlatas milatari sameynayeen oo uu gobjoog ahaa taliyaha guud ee ciidamada kacanka iiraan iyadoona baraha kala duwan ee bulshada lagu baahiyey muuqaalo muujinaya sida loo sameeyey gantaalkani tani ayaana waxay imaanaysaa iyadoo xisada u dhexaysa dowladda shiicada iiraan iyo maamulka saynad yuhuuddu cirkis kusii shareeray midba midka kalena ku goodinayo inuu weerar ku qaadi doono dhanka kale maraykanka iyo saynad ay qorsheynayaan inay weeraraan xarumaha iiraan ay ku samayso bamka nukleerka dalka lubnaan ayaa waxaa loo doortay kursiga madaxtilmo ee waddankaasi jenaraal nasraniya oo ku caanbaxay la dagaalanka islaamka dalka lubnaan ee dhaca qaaradda aasiya ayaa waxay wararka ka imaanayo sheegayaan in la doortay madaxweyne cusub kadib markii uu waddankaasi muddo dhan laba san uu ahaa madaxweyne la-aan jenaraal joseph on waa madaxweynaha loo doortay kursiga madaxtinimee dalka lubnaan ayaa waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay nin ku caanbaxay dhibaataynta dadka muslimiinta iyo culimada diinta islaamka ee ku sugan dhulka shaam waxaana uu ahaa kahor intaan loo doorin madaxweynaha waddankaasi taliyaha guud ee ciidamada dalka lubnaan wararka ayaa waxay tilmaamayeen in kan nasraaniga ah ay gadaal ka taagan yihiin qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan maraykanka iyo faransiiska xukuumadda washington ayaana lagu tuumayaa inay tahay midda ninka nasraaniga ah keentay kursiga madaxtinimo ee dalka lubnaan ugu dambayntii ciidamada dowladda suudan ayaa dib ula wareegay caasimadda gobolka aljaziira ilawareedyo ka tirsan milatariga suudan ayaa u sheegay warbaahinta aljaziira in ciidamadoodu ay dib ula wareegeen magaalada wadmadani oo ahaa caasimadda gobolka aljaziira halkaasoo ay muddooyinkii dambe gacanta ku hayeen xogaga dacmu sariic ama r s f shabakadda wararka aljaziira oo soo xiganayso taliyaha howlgalka gaarka ee ciidamada suudan ayaa wuxuu sheegay in ciidamadoodu ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada wadmadani ayna ka dhaceen dagaallo culus halkay ciidamada r s f na ay u carareen waqooyiga magaalada iyagoona ku wajahan alkamliin magaalooyinka cadbar buurta suudan umudarmaan kostiya magaalooyin kale ayaa waxaa ka dhacay dabaaldegyo ay dhigeen dadka shacabka oo soo dhoweeyey horumarka ay ciidamada dowladda suudan ka sameeyeen magaalada wadmadani ee caasimada gobolka aljaziira waxay sidoo kale shaaciyeen milatariga suudan inay la wareegeen magaalada wad almaaxidi oo dhanka bari kaga beegan magaalada wadmadani wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga inta